askarta xabashida etoobiya ee gumaysiga ku haysta qaybo ka mid ah gobolka gedo ayaa dhibaatooyin kala duwan ku haya shacabka halkaasi ku dhaqan ciidamada etoobiya ee xoogga ku haysta garoonka diyaaradaha ee degmada dolow ayaa bilaabay inay dhibaateeyaan shacabka ka safraya garoonka iyo xitaa ciidanka dowladda ee raba inay iyaga halkaasi ka baxaan nin oday ah oo dhowaan ka soo safray garoonka diyaaradaha ee dolow ayaa ka warramaya dhibaatooyinka etoobiyaanka ka wadaan halkaasi wuxuu sheegay in dadka soomaalida ah ee halkaasi dhibaatooyin kala duwan ay uga geysanayaan ciidamada xabashida etoobiya haddaba waa kan ninkan oo ka warramaya arrimahaasi
daraad baan diyaaradda waxaan ka soo raacay meesha la yidhaahdo doolow magaalada dhexda bas baa naga soo qaaday baskii wuxuuna keenay meesha ayroboortka laga galahayey waxaa jooga ciidan etoobiyaan ah oo dadka baarahaya oo alaabaha dadka ka baarahaya waxaa dhacday nin dadkii ka mid ah ee gaarigii ka dejeen waxay dhaheen waataan shalay kaga celinayee oo ku reebnee maxaa maanta u soo baxda wuxuu la soo baxay warqad askari baan ahay buu yidhi soomaaliyeed warqaddii fasaxa uu la soo baxay muddo adugu nus saac haddaan qiyaaso ah baan meeshii u xayirnay ninkii oo nimankii laga baryahayey
dalka soomaaliya waxaa ku sugan ciidamo badan oo shisheeye kuwaasoo dhibaatooyin kala duwan ku haya shacabka soomaaliyeed